أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada maamulka shaadala dirirka puntland oo dekedda magaalada boosaaso ku soo xiray markab gaadiid dagaal iyo hubsida oo ay ku soo qabteen xeebaha gobolka bari maxaa ka jira in markabkan uu u rarnaa kooxda riddada soomaaliya shacab ku sugan degmada caluula oo boobay qaar ka mid ah hubkii markabka lagala degay xogihii ugu dambeeyey ee arrinkan ayaan soo gudbin doonnaa saraakiil ameerikaan ah oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada los angeles ee waddanka maraykanka haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada gedo oo gurmad geel ah u diray ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka waxaad dhegaysan doontaan culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo haween ka hadlay munaasabaddaasi bulshada ku dhaqan degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo cabasho hor leh ka muujiyey isbaarooyin tirabeel ah oo maamulka riddada hirshabeelle uu soo dhigtay gudaha degmadaasi iyo duleedkeeda meydka nin waayeel ah oo laga helay duleedka xerada qaxootiga ifo ee ku taal dhulka n f d qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya walaalaha maxamed xasan iyo nuur cali warsame xarumaha landalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان القرآن ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya ciidamada maamulka shaadaladirarka ah ee puntland ayaa dekedda magaalada boosaaso ku soo xiray markab gaadiid dagaal iyo hubsida oo ay ku soo qabteen xeebaha gobolka bari haddaba maxaa ka jira in markabkan uu u rarnaa kooxda riddada soomaaliya shacab ku sugan degmada caluula ayaa dhanka kala boobay qaar ka mid a hubkii markabka lagala degay haddaba xogihii ugu dambeeyey ee arrinkan ayaannu idiin haynaa waxaana aan soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan oo si dhow ula socday xaaladda markabkaasi maxamed soo dhowow ugu horeyn waxaad xog naga siisaa arinta ku saabsan markabka hadalhaynta badan dhaliyey ee lagu qabtay xeebaha gobolka bari bismillaah aad baad u mahadsan tahay maahir shalay gelinkii dambe ayaa warbaahinta maxalliga waxay soo dejisay warar sheegaya in ciidamo taarsan maamulka shaadaladirarka isu magacaabay puntland ay gacanta ku dhigeen marka bisaanada militari waday xilli uu ku socdaalayay sheebalka bari ee gobolada waqooyi bari ee dalka soomaaliya maanta barqadii ayaa markii ugu horreysay waxaa la sheegay in markabkan uu soo gaaray xeebaha dekada magaalada boosaaso warbaahinta ayaa heshay malafka ama bayaanaadka muujinaya dhaqdhaqaaqa markabkan markabkan waxaa lagu magacaabaa sea wall wuxuuna ka diiwaan gashan yahay dalka lagu magacaabo comoros ama jasiiradda juzurul qamar oo ka mid ah wadamada dhaca bariga qaaradda africa wuxuu kasoo shiracday dekad ku taalla magaalada istanbul ee wadanka turkiga sida ku cad xogtiisa safar ee ugu dambeysay uu ka maray dekada magaalada aswad ee dalka masar halkaas oo shirada ku ah ee uu kasoo qaaday wuxuu dansanaya markabkan intii uu soo marayay turkiga ilaa iyo xeebaha bariga africa aalada raadaarka ee lagula socdo dhaqdhaqaada maraakiibta lix maalmood ka hor wuxuu yimid dekeda magaalada boorto sudan ee badda cas ee wadanka sudan ugu dambeyntiina waxaa lagu qabtay xeebaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka bari meel ku dhow mandiqada loo yaqaano raas casayr oo maleeshiyaadka imaaraadka uu tababaray ee puntland ayaa gacanta ku dhigay wararna waxay sheegayeen in hub uu ka soo qaaday baa la yidhi dhanka wadanka azerbaijan marka markabkan waa markab nooca maahirow waa tahay maxamed markabkan hubka faraha badan sida ma la sheegay cidda uu u ranaa iyo halka uu kusii jiiday horta markabku wuxuu sidaa gaadiid gaashaamanka ee kuwa loo yaqaano taawiyada amba beebayaasha wuxuu sidaa sanado hub ah warbixinadu waxay sheegayaan in hubka uu sida ka mid yihiin boobayaal iyo wax ka badan laba kun iyo shan boqol oo bastooladaha nuuca turkiga uu farsameeyo ah baraha internetka ayaa lagu faafiyey sawirro laga soo qaaday markabka dushiisa oo gaadiidka gaashaaman la arki karo sidoo kale waxaa la arkayey qoryo boobayaal ah oo dadka deegaanku ay gacanta ku dhigeen oo ay ka boobeen goob ay geeyeen ciidamada maamulka puntland gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo caluula waxaana la xaqiijiyey in sodomiyo ka mid ah qoryahaas ay dadka deegaanka u gacan galeen maahiro ilaa hadda ma jirto cid sheegatay inay leedahay milkiyadda markabkan iyo cidda u rarnaa waxaa loo badinayaa in markabkan laga leeyahay wadanka comoros oo shirkad halkaas ka diiwaan gashan ayaa iskaleh laakiin gaadiidka gaashaaman iyo hubka saaran ayaa ilaa ay hadda cid aysan sheeganin waxaana warbaahinta si aad ah laiskula dhex marayaa in kooxda riddada soomaaliya markabkan hubka u rarnaa halka wararka qaar ay leeyihiin inay u rarnaa ciidamada xukuumadda riddada ee turkiga kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay soo gaarayay magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqyana ka waday dhanka bariga magaalada oo la sheegaya in saldhig dhanka dayax gacmeedkaah ay ka samaysanayaan hubkan ciidanka maamulka puntland ay gacanta ku dhigeen ayaa waxa uu dhabarjab ku yahay kooxda riddada soomaaliya oo hadda ka hor bishii julaay ee sanadii labada kun afar labaatankii sidaan oo kale hub ay kasoo iibsatay dowladda xabashida etoobiya lagu qabsaday ee duleedka degmada balanballe markii dambena shacabka degmada caabudwaaq ay kala qabsadeen marka ilaa hadda mugdi ayaa ku jira cidda iskale milkiyadda ee hubkan inkastoo ay caddahay jihaada ku socdo ah
waa gartay maxamed kooxda riddada soomaaliya oo la tuhunsan yahay in markabkan ay leedahay wax war ah ma ka soo saartay ilaa hadda ilaa iyo hadda kooxda riddada fadhigeedu ee magaalada muqdisho wax warah kama soo saarin axmed macalin fiqi oo la weydiiyey maanta markabka hubka lagu qabsaday xeebaha gobolka bari su-aashaas jawaabteeda waa uu ka cararay waxaana la arkayay isagoo kaamilayaasha wariyaashu ay wateen dhabarka xeejiyey tani oo ka dhigan in kooxda riddada ay fadeexadooday oo ilaa iyo hadda ay waxay ku jawaabto garan la-adahay maamulka puntland oo warka soo saaray wuxuu ku sheegay in markabka hubka ah ay gacanta ku dhigeen uu halis ku ahaa ammaanka dalka soomaaliya sida hadalka ay u dhigeen wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka garowe ee warbaahinta u sheegay in hubkan ay gacanta ku hayaan isagoo eedayn u jeediyey kooxda riddada soomaaliya oo ku sheegay mid halis ah oo aan ku habboonayn in laga qaado dhowna qabataynta hubka waxaa si aad ah baraha bulshada layskula dhex marayaa arrinka ku aadan hubkan cidda uu ku wajahnaa iyadoo jawaab celino kala duwan dadka caadiga iyo siyaasiyiinta iyo wariyaashu ay ka bixiyeen dadka qaar waxay leeyihiin hubkan waxaa soo iibsaday ganacsato xigto la-ah xasan gurguurte iyo saaxiibadiisa xisbiga iskula jiraan qandaraas ayuu siiyey waana kuwii uu u dhacay dhulalka shacabka ee magaalada muqdisho iyo kuwa danta guud waxaa la rumaysan yahay in hubkan dowladda turkiga laga soo iibiyo laakiin turkiga uu sii marsiiyey azerbaijaan iyadoo bilo ka hor wafdi ka socday kooxda ridada uu tegay azerbaijaan azerbaijaan ay tahay marinka hubka turkigu dibadda uu dhoofiyo sanadii labada kun afar iyo labaatankii bishii novembar sidaan oo kale markab azerbaijaan saanado military kasoo qaaday oo dowladda xabashida etoobiya ee lahayd waxaa leexsatay oo qabsatay dowladda eritrea oo ilaahay hadda gacanta ku haysa marka kooxda ridada hadda waxay dhex muquuranaysaa fadeexado dhanka amniga ah iyo siyaasadda ahba tan iyo xasan ka gurta markuu xilka qabtay runtii wax u hagaaga ma lahan dhowr jeer hub oo dibadda kagansaday sidaan oo kale loo leexsaday dagaalkii uu kula jiray mujaahidiinta waa uu ku guuldaraystay allah subxaana watacaala fadligiis waa uu ku jabay xamladii uu soo qaaday siyaasadii sidaan ay xasan ka gurta mar walba ugu hungoobay oo murtadiintii ay ficiltamayeen oo ishayeen mar walba ka helaya libino runtii si sahlan ay ku xaqiijinayaan la arki doonay hubkan masiirkiisa afar labaatanka saacadood soo socda maamulka puntland ayaa degsan doona oo isaga ayaa isku qaalabayn doona mase waa lasoo faragelin doonaa oo turkiga iyo dowlad shishe ayaa soo faragelaya markabka kaydka gaashaamaan wada ka furan doono oo dib u ceshan doono waa tahay aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix
سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowra ayaynu kusoo qaadan doonaa caawa insha allah balse aynu ku horumarno shabakadda wararka soomaali meemo oo lagu qoray warbixintan saraakiil amerikaan ah oo ku halaagsamay qarax ka dhacay magaalada los angeles waa cinwaanka warbixin lagu qoray maanta webka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan khasaare xoogan ayaa ka dhashay qarax ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka maraykanka iyadoona warar kala duwan ay kasoo baxayaan waxa sababay qaraxaasi wararka ka imaanaya maraykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex sarkaal oo amerikaan ah ay dhinteen kadib markii uu qarax ka dhacay xarun lagu tababaro booliska taasoo ku taala magaalada los angeles afhayeen u hadlay booliiska ayaa sheegay in saddexda sarkaal ee qaraxa ku dhintay ay ahaayeen tababarayaal sarsare ayna la fajacsan yihiin waxa ka dhacay dugsiga tababarka los angeles baarayaasha maraykanka ayaa ka gaabsaday inay si rasmi ah u sheegaan waxa uu ka dhashay qaraxan iyagoo kusoo gaabsaday inay wadaan ururinta xogo dheeraad ah oo ku saabsan qaraxa warbaahinta maxalliga ah ee maraykanka oo soo xiganaysa ilwareedyo ayaa sheegtay in jugta qaraxa laga maqlay dhowr xaafadood oo ka tirsan los angeles balse ay adkaatay in la helo xogta waxa uu yahay qaraxa haddaynu halkaa uga gudubno warbixintii soomaali miima markana shacabka matabaan oo cabasho xoogan ka muujiyay isbaarooyin tarbeel ah oo yaalla gudaha magaaladaas iyo duleedadeeda warbixintan waxaa maanta lagu qoray websaytka islaamiga ah ee calamada bulshada ku dhaqan degmada matabaan ee dhacda gobolka hiiraan ayaa cabasho xoogan ka muujiyey isbaarooyin xaddaaf ah oo maamulka ridada hirshabeelle dhigtay gudaha magaaladaasi iyo dowladadeeda waxay tilmaameen in maamulkaasi dib u dhac u horseeday bulshada ku dhaqan degmadaasi isbaarooyinka ayayna sheegeen inay yaalaan xaafadaha magaalada oo layskala soo tegay wadooyinka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa halkaasoo ay sheegeen in dadka rayidka ah lagu baarto shir ay yeesheen qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada matabaan ayay walaac uga muujiyeen isbaarooyinka xadaafka ah ee yaalla magaaladaasi waxayna sidoo kale eedeymo xoogan u jeediyeen maamulka ridada hirshabeelle oo ay sheegeen inuu caqabad ku noqday dadka deegaanka inta badan dadka ku dhaqan deegaanada ay murtadiintu maamulaan oo ay ugu horeeyaan magaalooyinka uu ka arrimiyo murtad cali guuldaawe ayay dadku wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay isbaarooyinka dilalka iyo dhaca loo geysto dadka rayidka ah dhowaan ahayd markii warbaahintu ay waraysi siiyeen haween ganacsataa oo ku dhaqan degmada jowhar kuwaasoo ku qayli dhaamiyey in mujaahidiintu ay soo gaaraan islamarkaana lagu maamulo shareecada islaamka dadka ku dhaqan magaalada jowhar haweenkaasi ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin badan ay ku qabaan maamulka ridada ee hirshabeelle oo ay ka mid tahay dhaca boobka iyo weliba dhibaatooyin kaloo intaa ka badan warbixinta ugu dambaysa oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta ee gudmarka mirigaha islaamiga ayaa waxay tahay warbixin lagu qoray websayteka radioga alfurqaan waxayna tahay meydka nin waayeel ah oo laga helay duleedka xerada qaxootiga ifo ee ku taala dhulka n f d waa halkudhiga warbixinta xerada qaxootiga ifo oo ka tirsan gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed balse kenya ay gumaysato ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa meel duleedka ka ah laga helay meydka nin waayeel oo soomaali ah ninkan ayaa si gaar ah loogu arkay meydkiisa halka loo yaqaano warta laba siigaale oo dhacda duleedka xeradan lamana oga cidda dilkiisa ka dambaysay balse waxaa jirkiisa ka muuqda calaamado muujinaya in jirdil xooga loo geystay oo ay ka mid yihiin ul lagu garaacay isbitaalka xerada ifo ayaa la dhigay waana la aqoonsan layahay meydka ninkaasi magaciisana lama garanayo waxaana la baadigoobayaa ehelkiisa xubinta adaleynta iyo gudmarka mirigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si uu halkiisa inooga sii amaqaado qeybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada gedo haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa gurmad geel ah u diray ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka munaasabadda ay haweenkan ku wareejinayeen geela ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waxaa ka soo qaybgalay culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آه، مناسبة gabdhaha muslimaadka ee ceelcadda degan ay isugu yeereen maamulkii degmada iyo kuwii gobolka deeqda ay la garab taagan yihiin jihaadka ee ka kooban noocyada badan geela iyo caagta iyo dharka iyo maaragtay maxaan ku raha waxa kaloo ka dheeraadka ah waa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala gabdhaha muslimaadka meel kastoo ay joogaan waqti kasta oo ay ku sugan yihiin ay maaragtay maxaan ku rahdaa la garab taagnaayeen dadka jihaada ee furimaha iyo maaragtay maxaan ku raha ribaadka ku jira waana wax soo jiray oo ahmiyadda ay leedahay arrinta iyada ah oo gabdhaha muslimaadka ah waa wax aan mar walba maaragtay la hilmaamin ee taariikhda iyo kutubta xadiidka iyo qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala intaba ku qoran cibaadaadka ilaahay uuna amray ee waajibaadka ah waxna gabdhuhu raggay kala mid yihiin waxna maaragtay maxaan ku rahdaa gaar bay u yihiin waxyaalaha ay gaarka maarata maxaan ku raha ragga kala mid yihiin garabka iyo gaashaankana mar walba ay u garab taagan yihiin waxaa ka mid ah shaqada maanta meesha aan isugu nimaadnay in gabdhuhu ay ahaayeen kuwii daaweeyo ragga dhaawaca ah mal way qaadi jireen oo waxay u celin jireen dadka dhaawacooda uu culus yahay magaalada madiine ayagaa maarata jidmarin jiray marka gabdhuhu mar walba kaalintaasay ku jireen gabdhaha muslimaadka ee maanta hadda geeska africana sidaas ay iyagana u taagan yihiin mar walbana ay u taagnaayeen camalka ay ku jiraanna waa ku mahadsan yihiin ragga dagaalamaya ee furimaha ku jirana haddii aysan ayaga ahayn wax badan oo hergeli lahaa ma lahan taasaan uga wada mahad celinaynaa wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu haweenka muslimaadka ah ayaa munaasabadan waxay ku wareejiyeen laba iyo toban neef oo geela oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira waxayna kelimaad ka soo jeediyeen munaasabadda ay geela ku wareejinayeen annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelcadde gobolka gedo waxaan maanta halkan kusoo bandhignay xoolaha aan u bixinayno infaaq fii sabiililaahi walaalaheen ribaadka ku sugan ayaan ku taageeraynaa insha allah infaaqaasoo ka kooban geel caagaga galaysan go'yaasha dhaxanta laga hugto xargii gaalada lagu xirxiri lahaa iyo waxyaalo kaloona halkaan aanan kusoo koobi karin geela labayo toban neef oo geel ayaan halkaan maanta ku bixinay maxay ahayd mana noqon doonto kii ugu dambeeyo aan bixinay ma noqon doonto insha allah waxaan rajaynaynaa mid ka badan mar dhow aan sifogeyn inaan bixin doonno marka geel labayo tobana waa bixinay caaga galaysan baan bixinay waxaan keenay go'yaashii ay dhaxanta wiilasha ka hogan lahaayeen waxaan keenay xargadii gaalada lagu xirxiri lahaa iyo agabyo kale oonan halkan kasoo koobi karin waxaan rabnaa insha allaahu wiilasha walaalaheenna oo ribaadka iyo furmaha ku sugan waxaan rabnaa inaysan cidlo dareemin maxay ahayd oyna iska dhigin inaynan lahayn dad ka dambeeya waan ka dambeynaa waan garab taagannahay maxay ahayd insha allah waan garab taagannahay gaaladana waan carag gelinaynaa walaalaheenna waxaa ogaadaan inay walaalo ka dambeeyo oo taageeraya ay leeyihiin geela maanta aan bixinay uma aanan bixinin ino maxaayd ciyaar ciyaar iyo dhayal umaan bixinin allah raxmaankaan ku raali gelinaynaa gaaladana waan ku caragelinaynaa gaalada hadday moodayaan annaga inaan ka cabsanayno ma ka cabsanayno waa bixinaynaa geelaan bixinaynaa arigaan bixinaynaa caagtaan bixinaynaa nafteennaan bixinaynaa wiilasheennaan diraynaa raggeennaan diraynaa annaga gabdhahaa qaadanayna seefaha insha allahu gaalada way jabteen waan israacinaynaa ilaahay baan u mahad celinaynaa ilaahayga isugu kaana kulmiyey markaskaan qiimaha badan oo aan maanta ku bixinayno haddaan nahay gabdhihii degmada ceelcadde haddaan nahay maanta aan ku bixinayno xoolo nool iyo moodbale xoolaha xoolaha ugu qaalsan ee la dhaqdo oo geel ah ayaan maanta ku bixinnay tiradiisuna labiyo toban neef ay tahay gabdhahay ka imaadeen lama igraahin waa wax ay ugu soo taragaleen walaalahood ku jira safuufta hore dhaxanta iyo roobka iyo dhibaatada iyo hareyda iyo halaqyada dultaagan naga kaafinaya gaalo iyo wixii la jira naga kaafinayo ayaan ii sheeg muxuu hata ugu taragalnay agabka la jiro waxaa weeye xargaa la jiro sajaayadaa la jiro saliiddii qoriga lagu safayn lahaa baa la jirto caaga dahaaran baa la jiro agabkaas baan maanta wareejina haddaan nahay gabdhihii reer ceelcadde maanta kala bax baa jiro dagaal baa socdo dagaalkuna waa inay gabdhaha ka qayb qaataan waa inay caagadaha bixiyaan waa inay walaalahood garab istaagaan xasan murtad haddii miino lagu qarxiyey musbaax loo daaray diinteenna qaaliga ah malatariga duubar iyo mawlihii shabaab baan ku mahadinaa waxaa weeyaan haweenada gaalada waddankooda kama hurdaan kama habsaamaana dayaxay ku howlgalaan maxaan ku hilmaannay diinteenna horumarkeed waxaa weeye wiilasha duurka jira dadaal yar baa u haray dalka intay soo afjari oo dowlad dhisayaan dulqaadka inaanna ka tegin baan ka digahayaa oo walaalahanaga aan garab istaagnaan ka digahayaa waxaa weeye diintu dheeldheel kuma imaanin waxay ku imaaday laba seefood oo la isu qaatay oo gacanta laiskula tegey balse maanta adigoo qori aakaa haysto oo soddon mayl wax ka ridahayo inaan gaal aan ka cararno ma dhici doonto ma dhici doonto asxaabtayadii baan hiigsanaynaa islaamnimadii baan hiigsanaynaa cumar iyo cali iyo cusmaan baan hiigsanaynaa haddaan gabdhaha nahay gabdhahanagii baan hiigsanaynaa khadiijaan hiigsanaynaa uma salaamaan hiigsanaynaa macoodii baanu nahay diyaarna waxaan u nahay gaal iyo gaala raac iyo waxay soo adeegsadaan in aan la jihaadnaan diyaar u ahay jihaadku ninka qoriga wata keliya ma aha jihaadku waa in gabadhu ninkeeda kow ay ku baraarujisaa wiilkeeda ku baraarujisaa walaalkeed ku baraarujisaa waxaa weeye gaal waa soo xigtay diyaar wuxuu u yahay muslim inuu ciribtiro waad aragtay hadda walaalaha naga meelaan ka gaarnay meelaan kala jihaadna aanna helayn dhibaatada haysato waan ooye maalin hore markay gabar i tiri labada gamcood baan ka go'ay cunugii baa dhabta ii saaran waxaan ku nuujiyey wax ii qaadan la'ahay idaacaddaan ka dhegaysta maalin hore anoo ceelguud joogo maxaan sheegayaa ma gaaro kama qayb qaadan karo oo waddan dheer weeye ilaahay waxaan uga baryay kuwaas inuu ilaahaygi subxaana wa tacaala ahaa gargaar siiyo meelaan oga gurmanama joogna gargaar inuu ilaahay siiyaan rabaa ilaahay baana ka barya inuu gargaar siiyo gabdhayahow aan istaagno camalka u istaagno jihaadka u istaagno maanta keliya wax maana bixin waxyaaba fara badanoo horaan bixinay maanta keliyana kuma eko waa wada bixinaynaa oo waan garab taagannahay oo kama harayno oo gaal aragti baa naga dhexayso waxaan u ducaynayaa wiilasha sariirtoodii ka tegey dumarkoodii ka tegey dhaxanta jiifo halaqa la joogo roobka ku qubanayo dhibaatada iyo rafaadka haysta annagana waa u ducaynaynaa wixii agab ah iyo waxaan u heli karno iyo wixii ducaa u heli karno baan la garab taagannahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa islaamka meel kastoy joogaan gaas ahaan waxaan u salaamayaa mujaahidiinta kufrumaha taagan oo ribaadka ku jiro waxaan leeyahay walaalayaal waa in garab taagannahay geelaan bixinaynaa naftaan bixinaynaa wiilashaan bixinaynaa odayaalkaan diraynaa waxaan iin sheegaynaa inaan muciinannahay kii shahiidana jannaad gelaysaan kii noolla mustakafi buu ku noolaan insha allah horta saasaan leenahay waxaan u sheegaynaa walaalahana reer falastiin waan in garab taagannahay ducaan inkula garab taagannahay had iyo jeer habeen iyo leyl waan in garab taagannahay ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa gaalada in gumaadayso in ilaahay dhulka la simo in dhul gariir ilaahay ku rido xasan guur guurtow taariikhdaadii way dhammaata wax yar baa kuu haray insha allah wiilasha mujaahidiintaana ku dili doono isbuucan gudihiis waxaan rajaynaynaa adigoo baktiyi noolo kaa sheega ilahay hortaasaan ka baryaynaa waxaan u sheegayaa muslimiinta meel kastooo joogaan inay nafta bixiyaan wiilasha bixiyaan odayaalka ay diraan waxaa weeye wax kasta oo muslimiinta lagu taageeri kara in lagu taageero codka in lagu taageero qowlka lagu taageero qalbiga lagu taageero ilaahay baana ka baryaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaatu dhammaan waxaan salaamaya walaalaha muslimiinta meel kastoo joogaan anagoo goblaha muslimaadka ee ku sugan degmada calcaddo waxaan ku wareejinay mujaahidiinta hadiyado aad iyo aad u fara badan ayaan ku wareejinay gabdhaha muslimaadka waxaan leeyahay dadaalkiina hore usii wada sii laba jibaara kanigii ku ekaanine mid kaleeta iyo mid ka badanba waad keeni doontaan insha allahu tacaala bismillaahi annagoo ah gabdhaha degmada ceelcaddo waxaan meeshaan maanta ku bixinnay hantiyo badan oo kala duwan geel toban iyo laba neef ah iyo wax kale oo ka sii fara badan annaga oo ku sii kabayno nafta iyo maalka waxaan leennahayba waxaan ka daba dhiganayna aan la arkin walaliyaalkaana mujaahidiinta wiilasha annaga aan dhalnay ama kuwii nala dhashay u dhiibnay wiilasha yaryarkaa gacantooda idinku xuraynayeen insha allaahu bililaahi kariim annagana waan ku garab taagannahay haddaan hooyooyin nahay iyo haddaan gabdho nahay haddaan odayaal nahay haddaan culummo nahay wiilashaanna majaahidiinta ayaan garab taagannahay naf iyo maal baan ku garab taagannahay qorigaan ku garab taagannahay qowlkaan ku garab taagannahay hantidaan ku garab taagannahay xasan guur guurte hadday islaamnimo kuu dhiman tahay intaan guriga iyo godka lagugu soo gelin oo wiilasha yaryarkaee gacantooda kugu xuraynin waxaa kuu wanaag badan islaamnimada inaad soo raadsato haddaad soo raaci weyso wiilasha iska dhaaf gabdhaha ku xuraynaa kuu imaanaya godkaad ku jirtaa laguu gubi waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoon maxamed nuur xirsi oo ah nabadoonka beesha ree ugaa sharmaake alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا الله بان أمهد علينا سبحانه وتعالى نسيي نعم بدن وأن لسوك وبكرين وأيوغو الرئيسة ما يقول قيمة بدن نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأبن نعمة الاستقرار نعمة الصحة نعمة الجهاد iyo nimcooyin fara badan oo aan la soo koobi karin allihiina siiyey ayaanu u mahadcelinaynaa alxamdulilah uma alxamdu lilah waxaan kaloo mahadcelinahayaa haweenka ama gabdhaha muslimaadka ah ee ka tirsan ama jooga degmada ceelcadde waxaan leeyahay taariikh baad dhigteen mana aha markii ugu horreysay oo taariikh aad dhigtaan waa taariikh aad kal hore aad gasheen ama aad ka gasheen baaldahaba waxaan leeyahay waxa aad keenteen waa hubkii waa xabaddii waa wixii cadowga ama lagu dilayey ama lagu argagaxgelinayey ama loogu sahay qaadanayo zaadka u ahayd weeye waxaan leeyahay ilaahay miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro miisaankiina xasanaadka allaha idiin saaro jihaadkaad ku jirtaane allaha idinka aqbalo kuwii intaan ka badan keenan allaha idinka dhigo gaaladana rubuc iyo argagax bay u tahay hasiimo iyo argagax iyo jabna gaalada allah oga dhigo annagoo matalayna gobolka guud ahaan oo ah nuqbadii gobolka waxaan idinka guddoonnay alaabtii aad keenteen xoolihii aad keenteen geelii agabkii kale oo kala duwanaa waa idinkagala waa idinkala wareegnay si duco iyo mahad leh baan inkaga yaa inkagala wareegnay gaalada hasiime allah ku rido muslimiinta kor allah u qaado waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonka beesha reer yuusuf nabadoon cali macalin aadam oo loo yaqaan calixiish alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin sala allahu calaa nabiyina maxamed wacalaa aali maxamed saxbihi wasalim awalan ilaahay baa mahadle allihii halkaan sugukaana keenay allahaasaa mahad dhammaanteeda leh waxaa kaloon mahad celinayaa gabdhaha muslimaadka reer ceelcadde ee nagu wareejiyey geelaas laba-iyo tobanka neef ah nagu wareejiyey annagoo ku hadlayno afka noqobada walaayada gobolka gedo geelaas waan ka guddoonnay waxaan ku wareejinaynaa waaligeenna walaayada islaamiga ee gobolka gedo ayaan asagana ku wareejinaynaa jihaadka ayaad ka qayb qaadateen horena waad ugu qayb qaadan jirteen runtii waxaad garab taagantihiin walaalihiin ribaadka ugu jira furmaha hore niyadday u dhisaysaa horena waad ugu qayb qaadan jirteen haddana waad ka qayb qaadateen si wanaagsan baad ugu qayb qaadateen waxaan leeyahay ilaahay aan ka ajirsiiyo waxaan hadalkayga ku soo koobhayaa ragga furmaha joogo ku dhaawacmahaya ku shahiidahaya ilaahay guul inuu siiyo ilaahay inuu garab galo ilaahay dhaawacood inuu bogseeyo kuwii shahiidina inuu shahaadada ilaahay ka aqbalo guul baan heegsanaynaa meeshaan heegsanayna ilaahay inuu noo aqbalo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoonka beesha reer garaad nabadoon maxamuud maxamed cabdulqaadir ayaa isagana munaasabadda ka hadlay bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacd awalan waxaa mahad iskale allah subxaanahu watacaala nagu kulmiya jalsadan farxadda iyo khayrkale allahaasaan mahad u celinaynaa alxamdu lilah uma bacdigeed waxaan u mahad celinayaa gabdhaha ku nool degmada ceelcaddo oo marti sharafkan iyo nidaamkan iyo mataqaanaa xafladan taariikhiga maantayto sabab u ahaa ilaahay subxaanahu watacaala ha ka ajir siiyo qofka ilaahay dartii wax oola baxo oo wadada wax ku bixiyo islaamka asagoo diintiisa iyo dalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa difaacanaya ilaahay subxaanahu watacaala wuu u lamalaabayaa maalinta uu u baahi badan yaho aakhirana wuu u baxsan doonaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leeyahay gabdhihii maantayto hadiyadaasna guddoonsiiyey anna waan ka guddoomay insha allahu tacaala waxaana ku wareejin doonaa waaligeenna gobolka gado asheekh luqmaan ayaan ku wareejin doonaa insha allahu tacaala dadkii wax la baxayna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala waxooda wax barakala ha ka dhigo miisaankooda xasanaadna ha u kobciyo waan arkaynaa caagta meesha safan kolley waxaad ugu talagasheen markay gaalada cararto in lagu ceyrsado ayaad ugu talagasheen marka waxaad ugu talagasheen markay saas gaalada u kala firxato in garabka biyaha inta loo surto lagu ceyrsado saasaad ugu talagasheen ilaahay subxaanahu watacaala hay ka ajirsiiyo hadiyadaas maantayta walaalaha mujaahidiinta aad guddoonsiiseen anoo ka mid ah odayaashii degmada ceelcaddo khaasatan beesha reegrad odaygeediiah hadiyadaas waan idinka guddoomay ilaahay subxaanahu watacaalana ha idinka ajirsiiyo anigana waxaan ku wareejin doonaa amiirkeenna asheekh luqmaan ayaan ku wareejin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ay geela laba iyo tobanka neef ee ciidamada mujaahidiinta ay ugu talagaleen ay ku wareejinayeen haweenka muslimaadka ah ee degmada ceelcaddee soo xiray waaliga walaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اولا الله سبحانه وتعالى انه مهد علينا nicimka uu noo galay uguna horeysa nimcatulislaam waaliimaan alxamdu lilaahi huma alxamdu lilaahi baanu leenahay marlabaadka waxaanu mahad celinaynaa gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelcadde ee runtii soo bandhigay maantu arrinkan khayriga ah farxadda leh qulubta muslimiinta ay ku diirsanayso acdaada ilaahi subxaanahu watacaala caarigelinayso waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran khayra jazaa baan idin leenahay waxaan annaga maanta indheheen ay haayaan waxaa weeyaan waa geel soomaalidana ay dhihi jireen yacnii waxa ugu weyn oo bili-aadanka lagu xurmeeyo maamahana laga baxshay oo la yidhi hal isi iyo hol iskuma helo weeye maanta waxa aad hurteen waa arrin taariikhi ah waa la arki jiray wax badan gabdhaha huragaraamaha iyo wixii la mid ah dhagahooda bixiyo faraatiga bixiyo caagagta keeno buskudkii bixiyo waxaa weeyaan alaabaha noocaas ah in badan waa la arki jiray laakiin maanta waa ugub inta kolley aan joognay geel oo waxaa weeyaan qiimihiisa aan isla ognahay in maanta la yidhaahdo waxaan uu hurayno waxay tahay raggii mujaahidiinta ahaa ee ku sugnaa furaamaha hore ayaan waxaan ugu dhigaynaa loog arrin culus weeyaan allah subxaanahu wa tacaala waxaan idin weydiinaynaa meeshii laga soo bixin ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu geliyo beddelka khayr badan yacni juhdiga aad bixiseen ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu miisaankiina xasanaadka idin saaro ilahi baan idin weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala geela la bixin waan aragnaa waxaa weeyaan wax hadda maanta gaadiid haddii lagu rara waxaa weeyaan yacni gaadiidka uusan qaadi karin waa aragnaa oo dhar isugu jiro iyo cagag iyo waxaa weeye anwac kala duwan ah waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran dadaalkiina si laba laabaan idin leenahay waxaan rabaa ikhwaanay qodobkayga koowaad oo aan kula dadaarmayo gabdhaha ducaadka ah ee halkan fadhiyo waa taqwalahi subxaanahu wa tacaala fi siri walcalan maxaa ilaha iyadaa asal ah thaaniyan waxaan dadaarmaynaa ikhwaanay ikhlaasu alcamal maanta juhdi aad bixiseen geel baa keenteen dhar baad keenteen caagagtii biyaha lagu cabayaad keenteen addawaad farad badanaa yeello juhdigaa idinka baxay juhdigaas waxaan rabnaa inaan aakharo wax ku helno haddii ikhlaas la waayo camalkaas waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa caamilatu naasib walciyaadu billaah camalkeenna ikhlaas allah ka dhigo waxa ugu koobaad dadaarmayna waxay tahay marka camalkeenna inay ilaahi subxaanahu wa tacaala uu barax tirno waa dadaarmaynaa waxaan u ducaynaynaa gabdhaha muslimiinta naga farxiyey ee maanta diyaariyey waxaanoo agaba ay kala duwan waxaan insha allahu tacaala annagana maadaama aad ku wareejiseen noqobadiini waxaan annagana la wareegaynaa hantidaas waxaa weeyaan maal iyo noolnool isugu jirto iyo mood intaba waxaanu idinkala wareegaynaa annagana ka mas-uuliyad ahaan waxaanu gaarsiin doonaa gacantii aad ugu taragasheen insha allahu tacaala waxaan gaarsiin doonaa furmaha xaq iyo baadilka ay kuloolamayaan ee xambad ka socota insha allahu tacaala ma gey doonno meel waxaa weeyaan qolo nasiina ku jirto ay joogto ma sii doono insha allahu tacaala waxaan gey doonaa meesha baaruudda iyo ragga halganka uu ka jiro baan gey doonaa insha allahu tacaala saad adinku ugu taragasheenaana u gey doonaa waxaan isku daynaa insha allahu tacaala maalmihii ay gacantiina ka baxeen maalmaha xigta inay gaarto gacan ka socoto gabdhaha ceelcaddo inuu gaari doono walaalaha mujaahidiinta waan rajaynayna insha allahu tacaala waadna ku mahadsantihiin waxaanu leenahay dadaalkaas ma ilaabi doono mana ilaawsanin ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariya aakhari adduun intaba insha allahu tacaala hantidana waa idinkala wareegnay gacantii aad ugu targasheenna waan gaarsiin doonaa ilaahi subxaana wa tacaala ha idiin barakeeyo annaga had iyo jeer waxaan uguleedin duco iyo khayr insha allahu tacaala garabkeena intiina waan hubnaa waan aragnaa هذا وبالله التوفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى سائلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا سائلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته والطلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا رأيت نفسك